xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale iyo xildhibaan saadaq ayay kaamirooyinka warbaahintu soo qabatay iyagoo isku gacan qaadaya islamarkaana la kala dhex gelayo xildhibaan buraale oo warbaahinta la hadlay ayaa qiray inuu buuq iyo fawdo ka sameeyey warbaahinta horteeda wuxuuna sheegay waxa arrinkaasi ku riixay
maanta buuq yar oo ahay waxaa jiray sharciga cadaaladda da'yarta soomaaliyeed isfahmo ay jiray darteed ayaa buuq meesha uga dhacay maanta waxay ahayd akhrinta saddexaadii waxay ahayd codayntiisa ahayd xildhibaana ayaa fahmi waayey waana ka xunahay maaragtay inuu meeshaas qalad ka dhaco iyo buuq ka dhaco anigu aad uma jecleen marnaba meeshaas inuu buuq ka dhaco waana markii ugu horreysay ahayd bulshada soomaaliya horteedan inaan buuq ku samayna aad mana jecleen runtii waana ka xumahay mar weliba oo ay baarlamaanku fadhi isugu yimaadaan waxaa dhacda in sida carruurta oo kale ay isku dagaalaan iyagoo mid mid isugu jeesta taasina waxaa ugu wacan anshax xumada iyo xubnaha baarlamaanka oo badankood ah dad aan dhaqan wanaagsan lahayn sida ay tilmaamayaan dadka u dhuundaloola siyaasadda soomaaliya